Hay-adda samafalka ee Suudaan Cilmi Kabaal Foundation ayaa in ka badan saddex boqol iyo konton qoys deeq raashin ah ugu qaybisay deegaanada hoostaga degmada Boorama ee gobolka Awdal. Deeqda raashinka ah oo ka koobnayd sokor, bariis iyo bur ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas isugu jira danyar iyo agoon. Guddoomiyaha hay-adda samafalka ee Suudaan Cilmi Kabaal Foundation, Cabduqaadir Suldaan Cilmi ayaa ka warbixiyay qaybinta deeqda raashinka ah.
awalan ilaahay mahad leh na waafajiyey sanadkii toddobaad aan joogno degmada xariirad waxaanu ka soo bilownay degmada dilaanu ka soo bilownay oo konton qoysa waxaa ku xigtay qolinjeed oo kontona waxaa ku xigtay allahuma salli calaa maxamed boon oo kontona waxaa ku xigtay masalle waxaa ku xigtay daryadheere oo kontona iyaduna waxaan joognaa galabta xariirad baan joognaa oo iyaduna lixdana waa sanadkii toddobaad ilaahay baa mahad iskale waxaan rajaynaynaa intaa iyo in ka badanba inaanu sii gaadhsiino Qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay deeqda raashinka ah ayaa ka mahad celiyey.
mar labaad iyo mar saddexaad ayaan ugu mahadnaqaynaa ilaaha halkan iskugu keenay ee waafajiyey inay ummadda intaa leeg soo gaadhsiiyaan deeqda ayaan ugu mahadnaqaynaa bisha tobankeeda dambena waxaa ku xigi doona boqol qof oo iyaguna lacaga ilaahay ninkii awoodda ugu talagalay oo xilligii ugu ficneed bay keeneen waana dadkii ugu mudnaa ee la odhan karin maanta way u baahnaayeen aad iyo aad bay mahadsan yihiin annagoo ah degmada boon ee gobolka silil waxaan halkan mahad uga celinaynaa hay-adda cilmi kabaal foundation markii koowaad maaha markii labaadna maaha een, muddo badan ayay soo siin jireen alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan u mahad celinaynaa hay-adda cilmi kamaal foundation oo hay- deeq raashinana soo gaadhsiiyey bisha- bisha rabadaan ee barakada leh ilaahay ha ka jisaaysiiye intii soo dhiibtay intii keentayba hay-adda fidooshisin ee haddii cabdiqaadir ilmo cilmi kabaal ay hogaaminayaan boqol kiiba boqol waxaan ku soo dhoweynaynaa halkan daryadheere anigoo ah guddoomiyaha deegaanka daryadheere sidii awalba caadada noo ahayd raashinkii sannadlaha ahaa ee foundation cilmi kabaal ay bixin jireen oo lixdan qoys ah annagoo joogna xariirad odayaashii xariiradna ah lixdan qoys ay wadaan waan ka guddoonnay waan kala wareegnay deeqda raashinka ah ee loo qaybiyey qoysaska isugu jiro danyarta iyo agoonta ayaa ku soo aday xilli ay baahi badan u qabeen maadaama lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan